warkan oo aynu ka helnay ilo dhinaca amniga ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay qorshaynayaan weeraro lagu qaado dadka iyo danaha reer galbeedka ee ku sugan soomaaliya ilaa xogogaalka ah ayaa v o a u sheegay in al-shabaab ay qorshaynayaan inay qaadaan weeraro ay kaga aargudanayaan howlgallo hore loogu fuliyo oo lagu bartilmaameedsaday saraakiil ururka ka tirsan oo uu ka mid yahay xasan cabdi dhoore oo bishii abriil lagu dilay duqayn ka dhacday agagaarka magaalada kamsuuma saraakiisha soomaalida ayaa in muddo ahba ku doodayey in weeraradan khaaska ah ay dhabarjab ku yihiin ururka al-shabaab sida uu idaacadda v o a dhowaan u sheegay wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi weeraradaasi waa loo baahnaa in la kordhiyo waana runtii guulo la taaban kara ayaana laga gaaray waxtar bayna u leedahay la dagaalanka lagula jiro argagixisada al-shabaab waxaana ka mid ah waxtarka ay leeyihiin in ay ay meelaha qaarkood sida meelaha ay tababarada ku qaataan lagu taargadgareeyo oo khasaare markaas culusna loo geysto waxaa kaloo wararku ay sheegayaan in al-shabaab ay dibudhacyo kala kulmeen howlgallo khaas ahaa oo dhowaanahan ay qaadayeen ciidamada soomaalida iyo kuwa amisom oo gacan ka helaya kuwa maraykanka meelaha laga yaaba inay weeraraan ururka al-shabaab ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin garoommada gaadiidka hawada hoteelada iyo weliba diblomaasiyiinta soo booqanaya soomaaliya waxay sheegayaan ilahaasi xogogaalka ah in bartilmaameedka ugu weyn ee al-shabaab uu yahay dowladda soomaaliya ee ciidamada midooda afrika laakiin haddana ay ururku sannadkan qorshaynayaan inay si gaar ah u bartilmaameedsadaan danaha reer galbeedka ee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa iyaduna toddobaadkan uga digtay muwaadiniinteeda inay ka fogaadaan inay booqdaan soomaaliya sababtoo ah ayay tidhi halista sii socota ee ka imanaysa ururka al-shabaab wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in hanjabaad gaar ah ay saaran tahay ajaanibta iyo meelaha ay dadka badan isugu yimaadaan sida garoommada dhismayaasha dowladda iyo goobaha laga dukaamaysto digniinta saraakiisha soomaalida iyo tan dowladda maraykanka ayaa isku dhow dowladda soomaaliya ayaa dhowaanahan ku doodaysay inay adkaysay amniga magaalada muqdisho oo ay ka dhacaan weerarada intooda badan dowladdu waxay amniga magaalada ku wareejisay maamulka gobolka banaadir sida uu dhowaan shaaciyey taliyaha nabad sugidda jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare waxaan rabaa inaan la hadlo maamulka gobolka banaadir iyo heedihiis amniga magaaladan amnigeeda cidnaha ku hadlaynina adduunka kale magaalooyinkii magaalooyinka amnigiisa amnigooda waxaa ka mas-uula dadka maamulka ka ah iyo he-adaha amnigee raacsan annaga waxaan u joognaa caawin inaan idin caawinno inaan ciidamada idin tababarno inaan idiin qalabayno inaan idiin dhiirigelinno inaan siyaasaadka aad uga baahantihiin amni ee dowladda ah barabowso laka qorno ee wasaaradaha amniga ilaa golaha wasiirada idiin geyno laakiin xaafadda buulaxuubey iyo xaafadda ceelkaroole iyo xaafadda caliboolaay amnigeeda waxaa ka mas-uula degmadaa ka mas-uula la'aantaa ka mas-uula dhinaca kalena saraakiisha soomaalidu waxay werwer ka qabaan in al-shabaab ay kordhiso weerarada ay qaadayaan bisha ramadaan oo haatan ay ka dhiman tahay toban maalmood al-shabaab ayaa caadiyan kordhiya weerarada inta lagu jiro bisha ramadaan soomaaliya ayaa sannadkan isku diyaarinaysa doorasho waxaana dowladda iyo amisom labaduba ay sheegeen inay heegan gelayaan si loo xaqiijiyo in doorashadu ku dhacdo si nabad ah